Wuxuuna ugu baaqay shacabka dhex degan Matxafka Qaranka inay ka guuraan.
Waxaan hortaaganahay madxafkii qaranka aynu rabno inaan dib u dhisno dib u dayactirno dibna u soo celinno hantidii luntay ee ummadda soomaaliyeed ay laheyd una soo celinno isxilqaan annagoo muruqeenna iyo maalkeenna ku tashanayna waxaan ugu mahad celinaynaa dhammaan intii arrinkan u diyaar garowday inay gacan ka geysato ay ugu horreeyaan ganacsatada soomaaliyeed ee ugu horreeyaan mas-uuliyiinta ee qaranka ee shacbiga soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa baaqi inaan u diro dadka soomaaliyeed ee degan gurigan oo muddo fara badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed annagaa dawlad u ah waa dadkeennii waxaan rabnaa ayakan inaan la fadhiisanno guddi ayaan u saarnay si karaamaysan sharaf leh xurmadooda la ilaalinayo inaan maarata meeshii looga raro meel ku munaasaba ahna si ay ugu guuraan haddii ilaah yidhaahdo markaasna aynu bilaawno dibudhiskii iyo dayactirkii goobtan waa goob dan guud dhammaanna waxaan ballan qaadnay goobaha dan guud inay noqon doonaan goobo loogu adeego bulshada dan guudna ah marka dadka muddo degana ayagana waxaan ka codsanaynaa inay saas u fahmaan oo kaalin mug leh nagala qayb qaataan sidoo kale isxilqaan micnihiisu wuxuu yahay shacabka soomaaliyeed inay kaalintooda qaataan dowladda kaalinteeda qaadato ganacsatada qurbajoogta ummadda soomaaliyeedna waxa keliya ay dib ugu soo kaban karta waxay tahay markay iyaga isku tashadaan marka barnaamijkan isxilqaan waxaan rabnaa qof kastoo soomaaliyeed inuu kaalintiis ka qaato cabdiraxmaan waa beri